guddiga gaadiidka iyo tamarta ee golaha shacabka iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay hindisi sharciyeedka korontada dalka kulanka ayaa waxaa qayb ka ahaa shirkadaha bixiya adeega korontada dalka guddiga golaha shacabka wasaaradaha tamarta ee maamul goboleedyada dalka guddoomiyaha guddiga gaadiidka garoomada degadaha waddooyinka iyo tamarta ee golaha shacabka xildhibaan cabdulaahi cabdi giidqaad ayaa sheegay in hindis sharciyeedka korontada uu muhiim u yahay bulshada soomaaliyeed raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu caleyhi wasalam marka waad waxaan u mahadnaqayaa warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa bannaan ee kasoo qayb galay kulankan maanta sidaad ka wada sidaad ka wada warqabtaan kulankeenna maanta waxa uu daarnaa guddiga gaadiidka tamarta howlaha guud ee golaha shacabka ayaa maadaama ay gacanta ku hayaan hindisa sharciyeedkii korontada qaranka ee dalka waxa aanu garwaaqsanay inaanu la tashi la samayno shirkadaha gaarka loo leeyahay ee gacanta ku haya korontada ama adeeg korontada bixiya kuwaas oo aanu isaga yeennay dhammaan shanta maamul goboleed iyo sidoo kale shirkadaha korontada ee ka jira magaalada muqdisho ujeeddada kulankeena wuxuu ahaa inaanu ogaano ra'yigooda iyo sidoo kale aragtooda maadaama ay sharcigan hore uga soo qayb qaateen samayntiisii laakiin waxaa waajib noogu ah inaanu la tashano noocyada kala duwan ee stakeholderska korontada ay ugu horeeyaan shirkadaha adeega bixiya marka kolley shirku maanta iyo berri buu noo socon doonaa sidoo kale berrita waxaa noo qorshaysan inaan la kulanno inaanu samayno waxa la yidhahdo public hearing ama aanu dhegaysano dadweynaha macaamiisha korontada ee magaalada muqdisho taasna waxay noo sahli doontaa mar dhow inaanu sharcigii uu noqdo mid muxuu ahaay soo maray processka loogu talagalay xukuumad waxaa soo samaysay wasaaradda tamarta iyo biyaha sidoo kale waxaa soo ansixiyey golaha shacabka maadaama golaha shacabka waxaa soo ansixiyey golaha wasiiradaan ujeedaa cafwan maadaama golaha shacabka uu sharcigi la yaallo xildhibaanaduna ay matalaan shacabkii soo doortay waxa aanu naga go-aan inaanu mar walba tixgelinno ganacsatada iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee muxuu ahay isticmaala adeega korontada marka waxaan rajaynaynaa qodobada ka soo baxay inaanu tixgelino islamarkaana sharcigaasi noqdo sharci helo consensus wanaagsan islamarkaana cid walba oo stakeholderka ah inaanu ka qaybgelino rajaynaya haduu ilaha idhahdo